dadka halkan joogo waa dadkii toobari lahaa mase dadkii wax bari lahaa oo gaarsiin lahaa xumooyinka iyo gobolada iyo meel kasta oo soomaalida ay joogto marka waxaan la soconaa dastuurka muhiimad gooni ayuu u leeyahay dowladda soomaaliya waa heshiiskii bulshada soomaaliyeed ay dib isugu soo laaban lahayd dowladnimadeedii iyo nidaamkeedii iyo kala dambaynteedii iyo awood qaybsigii iyo dhaqan dhaqaalo dhammaan wixii noo ahaan lahaa saldhigga dowladnimo oo ummadannadii igu horumari lahayd amniganaga aan ku sugan lahayd marka waxaan idinka codsanaynaa si wanaagsan in arrintan aada u siiseen ahmiyad marka dastuurku wuxuu xadidayaa aasaaskii dowladnimada iyo nidaamkii marka qorshaha aan ku shaqaynayno oo istiraatiijiyada oon soo bandhigno maamul goboleedyada dhammaanna soo maray waa midka hadda aan rabno inaan fulintiisa galno oo loogu xoogi doono shirweynaha qaran si rasmi markuu noogu furmo oo la rabo inaad shaqadii gesheen dadka halkaan fadhiyo waxaa waaye dadkii shaqayn lahaa marka soo dhowaada wakti badan inaan idinka qaadno ma rabno muhiimadda aan idinku nimid inaan shirka idiin furno inaad si fiican doodaha iyo mee